weli waxaa taagan buuqa iyo cambaaraynta ka dhalatay askar ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaadka macawisleyda oo toogtay toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sababtay in xabsiga la dhigo guddoomiyihii deegaanka ceelbaraf ee maamulka la magacbaxay hirshabeelle yuusuf xasan xuurshow guddoomiyaha ayaa lagu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa dilka askartaas iyadoo ay dowladda federaalka horey xabsiga u dhigtay odayaal iyo haween ka mid ah dadka deegaanka wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay hirshabeelle cabdi karoore ayaa sheegay in shaqo joojin lagu sameeyey maamulka deegaanka ceelbaraf guddoomiyihiisana xabsiga la dhigay qofka de haddii uu eed soo gasho ama shaki yimaado ilaa laga baaro shaqada dawladda ma qaban karo marka ilaa uu dambiilo ka noqdo waa inuu shaqada ama dambiilaan ka noqdo intii laga gaarayo oo baarista amniga uu ka marayo waa in shaqada laga joojiyo karo aniga de xagga laamaha amniga ayaa mataqaana naga soo gaartay inay u baahan yihiin inay kulley waxbaa jira insha allah maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si aad ah u qabsaday toddobadii askari oo ay macawisleyda ku laayeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ehelada askartan ay sheegeen in wiilashooda loo dilay aano qabiil iyagoona dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle u diray fariimo kulul oo ay uga hadlayaan askartaasi